bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka subax ee dalsan qodobada saakaan idiin heenana waxaa ugu dooroon faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal khasaare ka dhashay oo al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo magacaabay guddiga qaran ee gurmadka dhulgurirkii ku dhuftay dalka tarkiga madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo daafuray carwadii tobanaad ee ganacsiga oo hargeysa ka bilaabantay sheekh maxamuud oo cabdulla cariif iyo sheekh abuukar xasan maalin oo ku baaqay in dhul loo iibiyo arday dugsi qur-aankii ay wax ku baranayeen laga barakiciyey dunida inteeda kale wararka saakan idinkaga heenana waxaa ugu doroon tahriibayaal fara badan oo lagu la'yahay xeebaha dalka liibiya iyo dadka ku geeriyooday dhulgariirka ku dhuftay dalalka tarkiga siiriya oo dhimashadooda korortay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3 g iyo 4 g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3 g iyo 4 g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
kale ismaqal wanaagsan waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha februari sanada laba kun saddex iyo labaatan qodobadii aad maqasheen dulmarka warka subax ayay ahaayeen u diyaar garoowa iyagoo intaasi ka faahfaahsan oo idiin akhriyo anigoo juula shaakir faahfaahino dheeraada waxa ay kasoo baxayaan dagaal khasaare ka dhashay oo al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa lasoo warinayaa in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dagaal xoogan halkaasi ay kula galeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya dagaalkaasi ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ah inkastoo aan tirada saxda ah ee dhimashada iyo dhaawaca soo kala gaaray dhinacyadu aanan la ogeyn dagaalkan ayaana wuxuu ahaa mid saacad ka badan socday kaas oo dhinacyadu soo kala gaaray khasaaro baaxad weyn markii loo eego oo ilaa iyo hadda aan la sheegi karin tirada dadka ku geeriyooday guud ahaan markii loo eego warbaahinada iyo sidoo kale guud ahaan warbaahinta ayaa si weyn u hadal hayso markii loo eego dagaalka halkaasi ka dhacay guud ahaanba wixii kusoo kordhay dagaalkaasi wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu guddi u magacaabay dadka ku dhibaateysan dhibaatadun ay kasoo gaartay dhulgariirkii ku dhuftay gudaha dalka tarkiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa guddigan uu magacaabay waxaa ku jira wasiiro iyo sidoo kale siyaasiyiin guddigan gurmadka sida ujeedada loo magacaabay waxa ay tahay inay ka shaqeyn doonaan sidii ay u muujin lahaayeen taageerada shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ee la garab taagan tahay dalka tarkiga ra-iisul wasaaraha oo garowsan sida turkiga ay ugu soo gurmadeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed xilligii adkaa ayaa go-aamiyey in aysan ka harin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed garab istaaga caalamiga ah ee loo fidinayo dalka tarkiga oo ay ku habsatay musiibo ballaaran ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa markii uu la tashaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh waxa uu xubnihiisa ama xubnaha uu magacaabay ay gaarayaan ilaa iyo kow iyo toban xubnood xubnahaas la magacaabay waxaa ka mid ah wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xasan macalin maxamuud wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta axmed macalin fiqi wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare faarax sheekh cabdiqaadir sheekh bashiir axmed salaad sheekh cabdiqaadir soomow suldaan cabdi qorane iyo sidoo kale cumar xasan maxamed axmed maxamed yuusuf axmed shirwac maxamed duniye maxamed cali iyo rofeor xuseen iimaan guddigan ayaana waxay ka shaqeyn doonaan sida ay qeyb kaga noqon lahaayeen gurmadka abaarta ku dhufatay gurmadka guriirka ku dhuftay gudaha dalka tarkiga markan sheekh maxamuud oo cabdulla cariif iyo sheekh abuukar xasan maalin oo ka mid culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa waxay ku baaqeen in dhul loo iibiyo arday dugsi qur-aan ay wax ku baranayeen laga barakiciyey ama laga kiciyey maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkan sii dheeranaya
waa madrasada imaamu shaadibi oo ah madraso lagu baro caruurta soomaaliyeed xifdinta qur-aanka kariimka oo dadkii lahaa booska uu dugsigu ku fadhiyo codsaday in dugsigu uu ka guuro maadaama keli uu yahay dhulku madrasada imaamu shaadibi oo ah madraso lagu baro caruurta soomaaliyeed kalaamka leh ayaa waxa ay ku taallaa degmada daniila gaar ahaan xaafadda ceeltimir maamulka madrasada imaamu shaadibi iyaga oo ka fikiraya ubadka dhigta dugsiga ayaa meel aan ka fogeyn madrasada ka helay boos bannaan iyaguna bulshada soomaaliyeed u sheegay inay rabaan in booskaasi loo iibiyo qaar ka mid ah mashaayikhda soomaaliyeed oo tegay madrasada imaamu shaadibi sidoo kalena booqday booska la rabo in loo iibiyo dugsiga ayaa waxaa mashaayikhda ka mid ahaa sheekh maxamuud aw cabdulla cariif sheekh abuukar xasan maalin iyo sheekh maxamuud guud iyo mashaayikh kale sheekh cabduqaadir cabdi aadan oo ah maamulaha madrasada imaamu shaadibi ayaa ugu horeyn ka hadlay madrasada wuxuuna u mahad celiyay mashaayikhda soo gaartay madrasada ee aragtay xaaladda madrasada imaamu shaadibi marka maalkeennii nafteenna inaan ku iibsanno sida culammada ay noogu baaqeen inaan u soo degdegno baan rajaynaynaa caamir ibnu cabdillaah ibnu zubayrna waa la garanayaa lix goor buu naftiisi ilaahay uu ka iibiyey subxaanahu wa tacaalaa boqol halaad oo geel ah ayuu sadaqaystay waa qofka magtiisii haddana mar labaad wuxuu yidhi boqol halaad kale ayuu sii bixiyey ilaa lix goor buu ilaahay naftiisa ka gaday marka maalkeennii inaan nafteennii cadaabka aan uga iibinno oo baaqa culummada aan ajiibno baan rajaynaynaa dadkaasu waxay ahaayeen dad fahmay maalgashiga aakhirada dad fahmay bay ahaayeen aan ku dayanno saxaafaddana khayr badan allah ku jaseeyo culimmadana waxaan leenahay ilaahay cumrigooda ha inoo barakeeyo madarasadana waa sida laydin sheegay madarasatulimaami shaadibi codka madarasada ayaan ku hadlaya iyo maamulaha mashaayikhda kala duwan ee jooga goobta oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay bulshada soomaaliyeed ka codsadeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan booskaasi loogu iibiyo madarasada imaamu shaadibi si caruurta dugsigaasi dhiganaysay ay halkaasi waxbarashadooda ugu sii wataan marka walaalayaal khayr allah idin siiyo annanku waxaan nahay daaliin ayaa nahay inaan dalaaladaas khayr ku helno oo aan maaragtay xadiiska nabiga calayhi salaatu salaam oo u dhahay addaalu cala alkhayri ka faacilihi inaan dadka u sheegno oon maaragtay social mediyahan soo istaagno meeshaan ayaa khayr ku jiraahe waryaa la soo baxaaya inaan dhahno oo ilaahay biri qiyaamo allah subxaanahu wa tacaala jannadiisa uu ku siiyo qur-aanka ilaahayoo aad kor u qaaddo qur-aanka ilaahayoo marfuuca haddaad adigu kor u qaaddo ood maaragtay ka ilaaliso meelaha markaasi oo aan fiicnayn ilaahayaa kor kuu qaadaaya sadaqadii jaariyada ahayd halkaanay taallaa xaalad weliba adag baa lagu jiraa xilligaanoo kale wixii lala baxo ilaahay agtiisaa wax weyn looga helayaa cid kastana waa u furan tahay waxaan leennahay markaasi shaqsi xoola haysta ina loo tegey lama dhihin meeshaa maderiso kaala ka dhig kaalay ka dhis waxaa loo dhihi waaye waxay tahay in ajirkaas la wada qaybsado oo qof kasta qof xoolo yar haysta iyo qof xoolo badan haysta inuusan ku qadin inshaa allahu tacaala maderisadu waa ay dhismaysaa laakiin waxaa weeye ilaahay waa towna dhahay fasabiqul khayraati khayraadka u tartama khayrka meeshaan yaalla oo dugsi qur-aankan ardada qur-aanka lagu baraayo kalaamka ilaahay wax loola dhiga ma jiro xaraf ilaahay ee kalaamkiisa ka mid oo qur-aanka ka mida caalamkan oo dhammoo ka weyn yahay qofkii hal xaraf ku bara wax adigu abaalgudi karta ma jirto marka inshaa allahu tacaala waxaan rajayhaynaa annagoon war idinka badihaynin hadalka sidiisaba waxa nuxurkiisa ahaa muhiima in maderisadan aynu iibinno oo weliba markaan iibinno inaannu sii dhisno haddane oo aannu ka dhigno meelaha ugu qurqurxan oo ugu wanaagsan maadaama kalaamkii ilaahay lagu dhigaayo oo qur-aanka ilaahay lagu baranaayo inuu noqdo meelaha ugu fiican meelihii qur'aanka kariimka oo noloshii bini aadamkuba ay ahayd adduun iyo aakhiro noloshoodu ay ku xidhan tahay qur-aanka kariimkana waa ta sidaa u dayacan oo lagu dul iibsanayo mucallimiintii iyo dadkii dullaabta ahaa sidaas awgeed walaalayaal waxaannu ugu baaqaynaa walaalaha ina dhegaysanaya kuwa ina daawanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan soo taageeraan gacan naxariisle ay u fidiyaan madrasadan madrasatulimaami shaatibi ee xaafaddan ceeltimir ku taalla oo lagu dul iibsaday ardaydii qur-aanka ku xafidaysay bannaanka ayay ka taagan yihiin mucallimkii bannaanka ayuu ka taagan yahay marka maamulaha madrasada oo sheekh cabdulqaadir ah ayaa inoogu yeedhay inaan codkeenna aannu ku biirinno madrasadan si codkaanna uu u gaaro muxsiniinta dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan innagaa walaalayaal haddaan qur'aanka kariimka aannu kor u qaadno oo madaaristan aannu maalgelinno oo dhulkan aannu u iibinno innaga waxaannu ka helaynaa faa'iidooyin isugu jira kuwo adduunyo iyo kuwo aakhiro intaba waxaannu ka helaynaa ilaahay oo nagu jeclaanaya subxaanahu wa tacaala sida ilaahay uu yidhi wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin ixsaan sameeya ilaahay wuu jecel yahay kuwa ixsaanka sameeya meel ixsaan loo sameeyo meelaha ugu qaalisan ugu mudan waa madaarista qur-aanka kariimka walaalayaal lagu baranayo maalkaagaa ku kobcaya hantidaadaa ku siyaadaysa caafimaadkaagaa ilaahay kuugu barakayn owlaadaadaa ilaahay baarri kaaga dhigi meelahan khayrka ah ee madaarista taxfiidulqur'aan haddaad gacan siiso sida ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin ilaahay agtii wax weyn baa kuu yaalla maanta haddii qur'aanka ilaahay aad noo soo dejiyey aad ku karaamayso oo mahalkii lagu baranahayay khalid aad ku bixiso halkood nin baaba dhiibi karaa oo ilaahay wax u dhiibay
codkaas waxaa ugu dambeeyey warkii waryahayga maalin madaxweyne ku-xigeenka somalilanna waxaa u daafuray carwadii tobanaad ee ganacsiga oo hargeysa ka bilaabantay cabdiwahaab arguja ayaa warkan soo diray caasimadda somalilan ee hargeysa waxaa maanta ka furmay carwo ganacsigadii tobnaad ee somalilan taas oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha ugu waaweyn somalilan kuwaas oo halkaasi keenay adeeg qiimo jaban oo ay ugu talaagaleen macaamiishooda waana fursad sanadkiiba ay shirkadaha ugu waaweyn ee dalku siiyaan fursaddaasi macaamiishooda ku xidhan waxaa door muhiima ka ciyaaray rugta ganacsiga ee somalilan waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo hormuud u yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici wasiire ka tirsan xukuumaddiisa mudan iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waxaa hadalka qaatay madaxda ugu sareysa rugta ganacsiga iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaan ugu mahadnayaa dhammaan ganacsatada ku soo qoriirtay badeecadohoodii iyo adeegoodii waxaan si khaasa ugu mahadnaqayaa carwadan waxaa la tigeliyey shirkadaha talison la habshiyey s b i iyo idigo oo carwadii maanta quruxda badan elweynu waxaanu ka qaatay taa kadib waxaan leeyahay dhammaan ganacsatada kasoo qaygashay ee dadweynaha kasoo qaybaha mar labaad waa mahadsantiin kasoo qaybadkiina maanta kagaa soo qaygashay carwada quruxda badan ayuu kagaka soo qaygasku yimaadeen waxaa ii farxada inaanu qabanno carwadii tobnaad lagu soo bandhigo jumhuuriyadda somalilan qaar ka midaya gobolada ka dhaceen oo runtii haddii aad ka qayb gasheen carwooyinka caalamiga ah u dhigantaa ama ka saraysana carwadu qiimaha ay leedahay waxa weeye in cid wadaba soo bandhigto waxa ay iibinayso dabeedna macmiisheeda halkan ay kaga faa'iidaysato wadaadada laxogayo isfartaan macmiisha iyo baacinta maantana waxaan filayaa xasuusaarka dalka inay qayb badan ka qaataan bulshadaha iyo waxsooka dalka waxaynu dhiirin garanaynaa waxsoosaarka dalka oo aan bandhiga ugu badan halka lagu talagalay
aada iyo aada baan usoo dhaweynaynaa carwada tobnaad oo ah carwo qiimo leh wax badanna laga faa'iidi doono ganacsiga marka laga hadlayo wuxuu ku hormaraa waxaa leeyihin carwooyinka carwooyinkaasina waxay faa'iido u leeyihin ganacsatada shirkadaha waaweyne serviska sameeya iyo kuwa borodhaka soo saara ama soo saara waxa weeyaan waxyaabaha muhiimka
waxaan runtii fursad u helay anigu inaan ka shaqeeyo shirkadda telesom sharci tan sannadood ka hor iyo kale ka mahadcelin lahay maalinkooda waxay fursad labaad u helay inaan dhiso oon ka qayb noqdo himilada iyo hiigsiga ay telesom rabto inay ka midho dhaliso markii aan hiigsigaa sameynayna waxay ku jireen runtii dareen dareenkaasoo rabay inaan ku qofuro maxaan runtii kaga bedelnaa aan kusoo roginaa wadanka himiladu waxay noqotay runtii in aan rabno inaan isbedel ku samayno nololka aasaasiga ah nolosha aasaasiga ah ee ummaddeena annagoo isticmaalayna adeegsanaynana technolojiga
waxaan kusayaa maanta oo aan doonayaa inaan u sheego waxaan u sheega laba arrimood oo doonax kamida ka qeyb galo kow gaashiin guruba dhammaay waxaanu tagnay internetka fayalka oo gurubka lena internetkaasi ku kaga duwan yahay turmadada hore joogay laba shay ku kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay kow awalba waa lagu taqaanay internet faasa waa faaskan siiba laba dhaamay iyo ispaant weyn weyn weyn oonu ku samaynay internetka doona caamishiina ku sheegno taasi oo boqolkiiba shan iyo labaatan inaanu ku samaynay islaamka oo caamishiina socdaa cawadan kornaa ay maanta soo bandhigeen ay soo bandhigtay rugta ganacsigu waxaan hambalyeeya bogaadin dirayaa shirkadihii ka qayb qaatay stakeholderskii qof kasta oo ku darsaday wax iyo hambalyeeya bogaadin dirayaa markooda waxaa lagu hambaleynayaa rugta ganacsiga oo hogaamidooda togan ay yihiin ibraahim hadlada qiimaha le quruxda badan ay soo hagaagsimeen dowladdaas oo ah tabaguuradii markii tobnaad ay sameeyaan howlada dhankoodan ay ku soo sameeyeen allahu akbar la taaban karo oo ka soo bilaabay markii la soo galay ruuxda ganacsiga warshadaha iyo kalaha ee arrinta quruxda xorle soo hagaagin shay ee aan maanta u joogo aada iyo aada baan unahay kumakooysaa u yiri intaa ka bacda wadan waxaa weeye muxamadna soo baray ganacsato badan oo wixii ay oogtahay ku shaqaynayeen ula dibadda u soo saaray yaa dharkeedi yaa dharkeedi waxaan muhiima oo jirta wadan horumar ma samayn karo haddii ganacsigiisa warshadihiisa iyo beerihiisu ayay isku filaanin waayan wax soo saar samaynin
gudoomeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan sayliic waxauna ka warbixiyey ahmiyadda ay bulshada u leedahay carwa ganacshaedkan in la furay dadweynaha ka faa'iidaysta kutaalabka gaashaco toddobaadaysa dadkoodhan haddii biyaha suuq gelin yaa ka adeeganaya xogga adeega ku agsana waxayaa xoolad anta aan isku dayana cid walba beynihii weydhanaysaayo haddaana si loo barto waxay dadka u hayaan iyo adeega u hayaan aad iyo aad bay maafuudhayaan
guud ahaan warkiisi waxaa subaxnimadan raadiah aad arsan ka dhegeysanaysiin waa naga intaa oo aa ku mahadsanteed idinka noola socodka ila jaanqaadka warkayga subax ammaan alla
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel